إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya waxaa la helayaa magacyada in badan oo ka mid a xubnaha dowladda federaalka looga dilay weerarkii habeen hore ka dhacay dhismaha biij v u ee magaalada muqdisho warbaahinta alfurqaan ayaa sheekh cali dheere ka waraysatay arrimo xasaasi ah oo dagaalada iyo boobka baddu ay ka mid yihiin maamulka islaamiga ah ee gobolka hiiraan ayaa diya u kala wareejiyey laba beelood oo wadadaga gobolkaas cudur ku dhaca daanyeerada ayaa laga soo warinayaa dalka kenya kaasoo la sheegayo inuu yahay cudur faafa dab galaaftay naf iyo maal ayaa ka kacay suuq ku yaalla magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya maamulka somalilan ayaa lagu eedaynayaa inuusan waxba ka qaban baahiyo ay qabaan bulshada ku dhaqan degmada wajaale maraykanka ayaa muwaadiniintiisa jooga waddanka lubnaan u diray digniin amni oo heerkeedu sarreeyo
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobolka shabeellada hoose silsilado weeraro ah oo beegsaday xeryaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayay xala ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xeryaha weerarka ah ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid ah xere ciidamada ugandha ay ka samaysteen deegaanka laanta buura oo u dhow degmada afgooye iyo sidoo kale lambar lixdan isla shabeellada hoose xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisimaha askarta dowladda federaalka ah ee ceelasha biyaha deegaanka lafoole jasiira ee duleedka muqdisho xaafadaha buundubilan iyo buulabacaad oo ku yaala magaalada marka welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka gobolka wajeer ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar dhabagala la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaas oo ka baxay wajeer kuna sii jeeday mandheera gaari mootabiisha oo ka mid ahaa kolonyada kenyaatiga ayaa waxaa haleelay qarax halkaas ayuuna ku gubtay waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay askartii la socotay ee kenyaatiga waxaa la helayaa magacyada in badan oo ka mid ah xubnaha dowladda federaalka ah looga dilay weerarkii habeen hore ka dhacay dhismaha biij v u ee magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa ka warramaya aad baad u mahadsan tahay sidaan la wada soconno rag ka tirsan guutada naftadorayaasha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar xookugal ah ku qaadeen xarun lagu magacaabo biij v u oo ku taalla xeebta liida ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin saraakiil iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka weerarkaasi ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada dowladda federaalka iyo kuwa loo yaqaana dhar cadda ee ilaaliya xarumaha dowladda federaalka kuwaasoo ka mid ahaa ee dadkii ku sugnaa xarunta la beegsaday ee biij v u ee ku taalla xeebta liida ee magaalada muqdisho howlgalkaasi ayaa waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay konton iyo afar isugu jira xubnaha aan soo sheegnay halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo toddoba kale haddaba faahfaahin ayaa laga helayaa magacyada saraakiisha lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay howlgalkii xarunta biij v u ee magaalada muqdisho mas-uulka ugu horeeya ee lagu dilay weerarkaasi waxaa lagu magacaabaa cali mahdi waxa uuna ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka doctor cabdiqani oo ah siyaasi hadda la shaqeeya xukuumadda xamse cabdi barre ayaa waxa uu isna ka mid noqday ee dadkii lagu dilay weerarkii bich view xasan nuur waxa uu isna ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka waxa uu ka mid noqday shaqaalihii dowladda federaalka ee lagu dilay howlgalka maxamed cabdulqaadir mustaf isna waa gaashaanle milatari oo ka tirsan dowladda federaalka waxa uu ka mid noqday ee raggii lagu toogtay howlgalka ka dhacay bich view axmed gacal muuse waa mas-uul ka tirsan ee safaaradda ingiriiska isna waxa uu ka mid noqday ee raggii halkaasi lagu dilay axmed cali daahir waxa uu isna ahaa mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda waxaa lagu khaarijiyey howlgalkii bich view axmed colow isna waxa uu ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda waxa uuna ka mid noqday xubnihii lagu dilay ee weerarkii ka dhacay xarunta ku taalla ee xeebta liida ee magaalada muqdisho burhaan maxamed xagaley isna waa mas-uul ka tirsan ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka waxaana lasoo werinayaa inuu ka mid noqday xubnihii lagu dilay weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho ibraahim shiikaal taliya ku-xigeenka sirdoonka ee dowladda federaalka ee gobolka banaadir isna waxa uu ka mid noqday mas-uuliyiintii ku dhaawacmay weerarka ibraahim xidigow isna waa sargaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay howlgalka nuur cabdulaahi cali waxa uu ka mid ahaa abaabulayaasha kambeynka xasan sheekh maxamuud isna waxaa soo gaaray dhaawac cali muuse oo ah iskuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha waxa uu ku dhintay ee weerarkii ka dhacay bich view awees sheekh maxamuud waxa uu isna ka mid ahaa xubnihii ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu dilay weerarka xukugalka ah faysal cabdulaahi xaashi waa sargaal ka tirsan ciidanka loo yaqaano danab isna waxa uu ka mid noqday ee saraakiishii ku baxay weerarkii xoogganaa ee lagu qaaday xarunta bich view ee magaalada muqdisho ugu dambeyn maxamed nuur waxa uu ka tirsanaa ciidanka loo yaqaano haramcad waxa uu ka mid ahaa xubnihii ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu dilay ee weerarkii ka dhacay bich view sidaan horey usoo sheegnayna weerarkaasi waxaa lagu dilay konton iyo afar xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka halka lagu dhaawacay siddeetan iyo toddoba kale warbaahinta alfurqaan ayaa sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wareysatay arrimo xasaasi ah oo dagaalada ah iyo boobka baddu ay ka mid yihiin warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi alfurqaan waxay baahisay wareysi ay la yeelatay afhayeenka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere kaas oo soconaya muddo afartan daqiiqo ah laguna weydiinayo su-aalo kala duwan oo taabanaya xaaladda waddanka heshiiskii etoobiya loogu saxiixay badda dagaalada dhibaatooyinka haysta bulshada soomaaliyeed iyo arrimo kale oo muhiim ah ugu horeyn sheekh cali dheere oo wax laga weydiiyey m o u-gii uu muuse biixi etoobiya u saxiixay bilowgii sannadkan si ay u hantiso qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in xabashida ay weligeedba ku taamaysay sidii ay mar uun u qabsan lahayd xeebaha soomaaliya taas oo maanta u aragta xilli munaasab u ah oo waddanka ay joogaan maamulyada taabacsan wuxuu xusay in madaxda etoobiya ay iska soo dhaxleen dardaaran ku aadan qabsashada badda iyo beriga soomaaliya mas-uul walbana uu kan kale ku wareejinayay faylka istiraatiijiyada ka dhanka ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed si kasta oo ay madaxda etoobiya dhexdooda xukunka ugu dagaalamaan ama ay isku khilaafaan halka qadiyadii ay ka mideysan yihiin ayuu ku esteeyey inay tahay qabsashada soomaaliya tusaalena wuxuu uga dhigay sida uu mingista ugu soo hambaliyeeyey milas markii ay ciidamadiisii qabsadeen muqdisho labada kun iyo toddobadii afhayeenku wuxuu sheegay in xilligaas ay askarta etoobiya tageen xeebta ka dambeysa garoonka diyaaradaha muqdisho qoryahoodana ay afka u geliyeen biyaha kadibna dhunkadeen iyagoo muujinayay inay qori caaradiisa ku qabsadeen badda iyo beriga soomaaliya wuxuu daboolka ka qaaday in etoobiya ay waddo dhaqangelinta is-afgaradkii ay ka saxiixatay muuse biixi nimanku kama taraasulin hamigoodi kama taraasulin qorshahoodina waa wataan tabartooda meel ay dhigtaba waxaa weeye fulintii ajandihii ay qaateen iyo qorshihii ay go-aansadeen inay fuliyaan ayay maraysaayoo toddobada bilood maanta laga joogo maantay is-afgaradka waxaa laleeyahay la saxixay ilaa maantay hawshii ku jiraan toddobadaas bilood way ku jiraan oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa way wadaan mana ka shaqaynayaan kamana daarayaan dee in laiska celiyo yac laskala mooyaane wuxuu intaas ku daray in uusan etoobiya u suuragelaynin damceeda ah inay qabsato xeebaha soomaaliya dadka soomaaliyeedna ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan si la mid ah sidii ay boqolkii sanno ee lasoo dhaafay isaga xoreynayeen xasan sheekh maxamuud ayuu ku eedeeyey inuu wax ka ogaa heshiiska haddana uu isku dayiyo inuu bulshada marina habaabiyo haddaan sheegnay marka todoba bilood ka hor aan sheegnay inuu xasan ku lug lahay arrintan ayada maanta ruux walba way u muuqata waa inacadda xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn etoobiya bad la siiyo isagaa maanta ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagan qadiyadduna waxa weeye xasan iyo muuse iyo ismaaciil rageelle waa la isla ogaa bahashan laakiin bahashu waxay heeday in xasan asagu uu bahasha saxiixo qandaraaskana uu qaato xoogaa fiicanna dhaqaalahana uu ka helo sandareertaa uu ka helo gaaladu marka waa iskhiyaantaa abay markuu fiirshay lacagta xasan ka rabo iyo midda muuse ku qancaayo waxa muuse ku qancaayo yaa waxa u fududaata la yaraatay waxa muuse ku qancaayo oo xasan xoogaa uu ka tubowen yahay muuse uu ka tubowen xasan marka marka waxay dhaafeen dadba waxay ku qasbata marka inuu qaylqayliyo xogtan wuxuu ku adkeeyey laba qodob oo kale ah heshiis amni oo ay dowladda federaalka la soo gashay etoobiya waxyar ka odhis afgaradkii uu muuse biixi saxiixay iyo hubkii dhowaanna etoobiya u soo dirtay dhanka soomaaliya ayna xuduud beenaadka ka soo galbiyeen ciidanka nisa sheekh cali ayaa xusay in hubkaas la doonayay in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobollada dhexe la isaga hor keeno siyaasadda taa ka dambaysana ay tahay in dadka laga mashquuliyo qabsashada baddooda sheekh cali dheere ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey halka uu xilligan marayo dagaalka u dhexeeya isaga iyo isbaheysiga ka soo horjeeda ee dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye wuxuu carabka ku dhuftay in xasan sheikh iyo dowladdiisa ay ku jabeen dagaalka saddexda weji oo ay ku dhawaaqeen laba sanno ka hor kana heleen dhankooda dagaalka faa'iido badan halka dhanka kale ee ka soo horjeeda ay khasaaro ka dhexleen dagaalku wuxuu ku dambeeyey saraakiishii ay gaaladu soo carbisay oo ay rabtay inay ummaddan muddo dusha ka saarnaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dhulka ka hoos wada mariyey waxaad og tahay waxa saraakiil uga baxay dagaalkan labada sano socda ka soo bilow farxaan qaroole tuure shataqi suulnuug iyo balaayajini jaankii aaway maanta dhulkay ka hoos mareen sidaasi waxaa yidhi sheekh cali dheere oo ka hadlayey natiijada dagaalka wuxuuna intaasi ku daray in hub iyo gaadiid aan cadad lahayn ay ku furteen dagaalada muddada labada sana ah oo ay socdeen intaas wuxuu ku daray inay baaba'een guutooyinka ciidamada dowladda federaalka lagu soo tababaray waddamo ay ka mid yihiin masar iyo eritereya maantana xaaladda dowladda federaalka ay marayso fare isku taag iyagii yaa is eedaynaya murtadiintii maanta ayagaa is eedaynaya oo madwada kale uu eedaynaya inuu ciidankii baabi'iyey ciidankii la laayey saraakiisha ay baaba'een iyagaa qirsan qadiya waa taas horta dhinacii militariga ciidanka waa ku dhamaaday hubkii la soo siiyey oo gaalada ugu soo deeqday falilahi alxamdu maanta mujaahidiinta ayaga asaa hubeeyey oo waxa weeye maxaa la hub aanaan heli lahayn iyo qalab ciidan oo aanaan heli lahayn ayaan helnay falilah alxamdu ilah ku mahadsan subxaanahu wa tacaala ilah ku mahadinayna marka dhinac kasta marka laga fiirsho mujaahidiintuna waa guulaysteen falilah alxamdu xasan gurgurtana wuu ku jabay sheekh cali dheere wuxuu dagaalka dhaqaalaha ee uu xasan sheikh ku dhawaaqay laba sanno ka hor ku qayxay in ujeeddadiisu ahayd sidii loo baabi'in lahaa hantida ummadda soomaaliyeed haddana ay qof walba u muuqato natiijada wuxuu ku eedeeyey xasan sheikh inuu xaraash ugu dhaqaaqay hantidii guud ee ummadda bad iyo berri wax ka badbaadayana aysan jirin hadday ahaan lahaayeen dhulka hoostiisa iyo dhulka korkiisa sidoo kale wuxuu ku eedeeyey inuu u tallaabay dhaca guryihii ay degganaayeen dadka shacabka ah ee masaakiinta ah kuwaasoo maalin walba lagu korduminayo aqaladooda si joogto ahna loogu arkayo warbaahinta iyagoo ka cabanaya waxa lagula kacayo intaa markuu dhaafi waayo oo kasoo kasoo darayba reer aakhiraha kasta ma dhaafin sidii kuwii dhihi jiray maxay baasha dhihi jiray xabaal fakatadii ayuu waxa weeye maxaa la yidhahdaa qubuurtii uga daba tegay oo kuwii tobnaan sana ka hor dhintay iyo marka soo qufa hadafku muxuu yahay waxaa weeye dhulkan dhacbis waxaa ka sii daran hadda wuxuu u soo jeestay gabadha miskiinta ah ee caanaha gadaysa ee labada sinti saddexda sinti loo tuurayo inuu dhaho saddexdan sinti iyo labadan sinti jawaankayga qaar ha looga soo shubo oo mobilkan waxaa ku jira ayaa lacag laga rabaa ninkii miskiinka ahaa ee xamaaliga ahaa markuu islaantii u tago oo yidhaahdo galaas caana ah iga gad oo ay tidhaahdo laba sinti soo tuur labada sinti ayuu rabaa inuu dhuruq ka sii goosto yacni baahida ninka ku dheggan iyo fakhriga haya ayay daliil u tahay sidaasi waxaa yidhi sheekh cali dheere wuxuuna shirkadaha uga digay inaysan qayb ka noqon dhibaatadaas lala damacsan yahay bulshada soomaaliyeed allahna uga baqa ammaanada aad u haysaan bulshada haddii aysan hantidooda u xifdin karinna ay isaga soo celiyaan tallaabooyinka ay dowladda federaalka u qaadayso hantida dadweynaha wuxuu sheekh cali dheere ku sifeeyey inay ka markhaati kacayaan in xasan sheikh uu ku jabay dagaalka dhaqaalaha halka dhankooda xarakada mujaahidiinta al-shabaabna uu xusay inay ku guulaysteen saddexdii weji ee dagaalka dhaqaale ahaanna ay ku iimaansan yihiin intii uu allaah siiyey wuxuuna xaqiijiyey in dhankooda aysan jirin baahida iyo halaca uu ku eedeeyey dowladda federaalka inay qabto sheekh cali maxmuud raage ayaa gunaanadkii wareysiga dareeyey fariimo ku socda dhinacyo kala duwan marka koowaad wuxuu u mahadceliyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee hor istaagay duulaanadii lagu soo qaaday wilayaadka islaamiga ah kuwaasi oo ku kala sugan laga soo bilaabo sanaag ilaa tanaarifa oo ah kenya duco ayuu u mariyey wuxuuna ku dhiirageliyey inay halganka halkooda ka sii wadaan mahadtaa la mid ah wuxuu u diray bulshada soomaaliyeed ee dhankooda la duubtay lana garab istaagay af iyo adin meel walba oo ay joogaan dal iyo dibad sidaasi la mid ah wuxuu bogaadin u diray qabaa'ilka isgarab taagaya xarakada ee hantidooda iyo wiilashooda ku bixiyey sidii looga hortegi lahaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka intaas kadib wuxuu ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan una istaagaan difaaca baddooda iyo barrigooda ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay waa la idinsoo biratumanayaa cadow baa idinku soo duulay cadowgaasi ujeedka uu leeyahay waa inuu dadnimadiina tirtiro inuu dalkiina qaato inuu diintiina baabi'iyo yacni jaanib kasta oo waad leedihiin xasan gurguurta marka uu leeyahay saddexda jaanib baan ka weerarayaa waxa la weerarayo micnuhu al-shabaab maaha laakiin waa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxa fakarka iyo caqiidada lagala dirirayo waa muslimiinta soomaaliyeed waxaa la leeyahay dhaqaalaha lagala diriraya waad aragtaan waa dhaqaalihiina dalkiina waad aragtaan gacanta laga bixinayaa oo gaala la siinayaa dekadihii iyo erbootyadii waa kaa xabashida la siinayaa berina kenya la siinayaa turkidana waad aragtaanoo qayb ayaa la siiyey ayuu yidhi sheekh cali dheere haddii ay sidaa dhacdo wuxuu dadka soomaaliyeed u sheegay inay noqon doonaan qaxooti iyo dad u dhibaataysan gumaystaha si la mid ah sida shacabka reer falastiin kuwaasi oo dhulka barakaysan qayb ka mid ah looga qaatay xeeladda iyo istaraatiijiyadda hadda lagu wada soomaalida gaaladuna midabka yarabta ha layaatee waa isku gaalo alkufru milla waaxida gaalka falastiin maanta maraykanka faransiiska ingiriiska yuhuudda taageeraya ee maxaa la dhahaa ummadda muslimiinta shacabka baabi'inaya iyo gaalka xasan gurgurta waa ku taageeraale oo waxa weeye hubka iyo qalabka iyo dekada kasoo ayraboorada kasoo dejinayahay waa isku gaalka un adna muslimaa tahay ninka laayada waa muslim maxaa kula duwan tihiin waxaa la rabaa in lagu gaarsiiyo un meesha asaga la gaarsiiyey in lagu gaarsiiyo lagaa dhigo cusal waxaa weeye sacabooley waxbaa aan iska celin karin in lagu gaarsiiyo maalintaana marka kawaanka sida la raba lagu saaro dhinac raba lagu qalo dhinac raba lagu gooyo intaasaa la rabaa wuxuu ugu baaqay soomaalida inay baraarugaan noo fadhiga ka kacaan maanta ayuu tilmaamay inaysan ahayn maalin uu qofka muslimka ah gumaysi galo balse ay tahay maalin uu islaamka kor u soo kacayo shisheeyuhuna uu callankooda sii liicayo loona baahan yahay in muslimiinta indhahooda kala furaan gunaanadkii wuxuu ka digay in ummadda soomaaliyeed dhexdooda la kala qaybiyo oo la isku diro lagana mashquuliyo iska dhacinta cadowgooda iyo difaaca waddankooda maamulka islaamiga ah ee gobolka hiiraan ayaa diya u kala wareejiyey laba beelood oo walaalo ah oo wadadega gobolkaas muxsen xasan ayaa ka warramayaa
wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa deegaanka booco oo ah deegaan hoostaga degmada beledweyne diya ugu kala wareejisay laba ka mid ah qabaa'ilka muslimiinta ah ee halkaasi dego islamarkaana ay kala gaartay xuquuq dhiigeed beelaha makane iyo aylo ayaa loo kala qaaday wejiga koowaad ee diyada wiil ay dileen qabiilka makane oo ka dhashay beesha aylo taasi oo gaarayso toban halaad oo geel ah madashii ay ka dhacday diya wareejinta waxaa xaadir ahaa salaadiinta iyo waxgaradka labada dhinac iyo aabbihii dhalay wiilka geeriyooday waxgaradka beesha makane oo ah tan diyada bixisay ayaa sheegay in inta kale ee ku hartayna ay kusoo wareejin doonaan muddo ku siman shan bilood xasan cabdilmuumin ah waxaan dhiig ka galnay cidweyne jirow ah cidweyne jirow aan ka galnay waxaana ka dilay wiil adeer aan u ahay oo leeyahay haajir maxamed axmed muumin marka marka ciddaas weyne jirow aan ka galnay anigu waxaa la yiraa iimaan cali cadow nabadoon reer barraa ahay dhibkaas diyadaas waxaa ka galnay walaalaha deriska nahay oo weyne jirow wiilkaayna ha dilanin boqol halaad waa diyadiisa shareecada u nimaday lixdan waa noo cafiyeen hadda waxaa joognaa walaayada islaamka afartankii waxaa ka bixinay toban halaad soddonaa nugu dhiman soddonkaasna waxaa jecelnahay sida isla meel dhignay in ku keena hadda ilaahay raalli ka dhigo allahna noo fududa muddada waxaa waa shan bilood dhinaca kale nabadoonnada beesha aylo iyo aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa goobjoog ahaa halka diyada lagu kala qaadanayay aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa beesha makane u cafiyey lixdan halaad oo geel ah diyadaas walaalahayna makane waxaan iskula heshiinay afartan halaad oo geel ah ilaahay waa kuu roon yahay haddaana toban halaad a ilaahay waa kuu roon yahay aan qaadanay walaalahayna soddon halaad waa noogu dhiman tahay toban halaadna waad qaadanay waa ku hashiinay bismillaahi raxmaani raxiim aniga ayaa wiilkay ee ay ku sabsatay beesha makanno wiilkay wuxuu ahay dhiiggiisa wuxuu ahay boqol halaad lixdan halaad ayaan u cafiistay inta kalena waa ku leeyahay haddana kolba waa un walaayada islaamka ayaan ka hoos fadhinaa dhiiggii oo maanta noola siiyey si kastaba ha ahaatee tani waa mid ka mid ah walaalaynta qabaa'ilada muslimiinta ah iyo in laga hortaga in ay isku xadgudbaan dhowaan ayuuna maamulka islaamiga ah ee gobolka hiiraan diye u kala wareejiyey beelaha xawaadle iyo gaaljecel oo ka mid ah qabaa'ilka dega gobolkaasi arrinkaasi ayaana ka mid ah juhuudda ay wado wilaayada islaamiga ah ee hiiraan cudur ku dhaca daanyarada ayaa laga soo warinayaa dalka kenya kaasoo la sheegayo inuu yahay cudur faafaa faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan beder wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya ayaa shaaca ka qaaday in dalka laga helay qofkii ugu horreeyey ee qaba firuska cudurka ku dhaca daanyarada gobolka tayta taafita ee waddanka kenya ayaa laga soo calaameedeeyey firuskan waxaana qofka laga helay la sheegay inuu ka yimid danka tanzaniya oo daris la ah dalka kenya wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya ayaa dhakhaatiir u dirtay goobta laga helay cudurkan si looga hortago inuu ku sii faafo waddanka dhakhaatiirta caafimaadka ayaana wado baaritaano lagu ogaanayo inuu cudurka sii gudbayo in kale si loo xakameeyo cudurka cudurka firuska ku dhaca daanyarada ayaa ka mid ah cudurada sida baan ugu baahsan waddamada afrika waxaana sanadkii labada kun labaiyolabaatankii afrika uga dhintay kun afar boqoliyo konton ruux sidii ay sheegtay xarunta la dagaalanka cudurka ee qaaradda afrika sagaalkii bilood ee lasoo dhaafayna waxaa la diiwaan geliyey in cudurka uu ku dhacay ku dhowaad shan iyo toban kun oo qof oo ku nool qaaradda afrika dabgalaaftay naf iyo maal ayaa ka kacay suuq ku yaala magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar
dabkan oo ahaa mid xoogan ayaa ka kacay suuq ku yaala xaafadda kibera oo ku tirsan magaalada nairobi ee dalka kenya khasaare hantiyeed oo kala duwan ayaa ka dhashay dabkan waxaana ku nafwaayay ilaa afar oo uu ku jiray cunug yar siday sheegayaan wararka laga helayo dhinaca kale dabkan basbeel iyo suuqa ganacsiga ee ku yaala nairobi ayaa waxay wararku tilmaamayaan inuu saameeyey ilaa laba boqol oo ganacsato ah kuwaas oo goobo ganacsi ku lahaa suuqa ma ahan markii ugu horreysay oo uu dab ka kaco suuqan bishii lixaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale uu dab ka kacay suuqan khasaare ka dhashay uu saameeyey ganacsatada wax ku iibsada maamulka somalilan ayaa lagu eedeynayaa inuusan waxba ka qabanin baahiyo ay qabaan bulshada ku dhaqan degmada wajaale cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya bulshada ku dhaqan degmada wajaale ayaa cabasho ka ah maamulka la baxay somalilan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada wajaale ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in maamulka la baxay somalilan uusan waxba ka qaban baahiyaha dadka ku dhaqan degmadaas waxa ay sheegeen in magaalada uu daadsan yahay qashin fara badan waddooyinka magaalada la mari la'yahay maamulkana uu waxqabadkiisa ku sheegay waddo horay u dhisneed inuu dhisay waxa ay kaloo ka soo horjeesteen xafiis ay sheegeen in maamulka uu ka furay magaalada kaasoo ay sheegeen inuu yahay mid lacago lagu raadinayo balse aan bulshada waxba loogu qaban wajaale ma waxay noqotay labadan kilomitare aynu taagannahay haddaad aragtid magaaladu qashinkeedu wuu fara badan yahi sidoo kale magaalada waddooyinkeedii waa la mari kari laayey wax waxqabada oo aannu ka haynaa waxa weeyaan waddadaasoo dhisnayd boqolkiiba shan iyo toddobaatan xafiiskaasi dhallinyarada ma khuseeyo waa xafiis kaambayn oo xusbiga kulmiya furta weeye xafiiska xilligan la furayaa ee saacaddan la furayaa ee dhallinyaro loo furaya muxuu ka shaqaynaya way suaashu waxaan ognahay xafiiskaasi inuu yahay xafiis kaambayn maamulkan magaaladuna maamulkan shaqaynaya dhallinyarada iskuduubnideeda iyo iskuxilkayga maaha laakiin waa maamulka la guraya oo kala qoqobaya maamulada shisheeyaha dalka ka dhisteen ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada ku dhaqan meelaha ay joogaan iyagoona bulshada ka qaada waxa ay ugu yeeraan canshuur oo ay ku sheegayaan inay wax u qabanayaan bulshada laakiin taa beddelkeeda bulshada ayaa had iyo jeer ka cawanaya nadaafad darro baahsan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maraykanka ayaa muwaadiniintiisa jooga lubnaan u diray digniin amni oo uu heerkeed u sarreeyo waaxda ah arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa digniintan la wadaagtay muwaadiniintooda ku sugan lubnaan waxa ayna ku tiri muwaadiniintu waa inay ka baxaan lubnaan oo ay qaataan tigidhada duulimaadka ee diyaarka ah muwaadiniinta aan lacag haysanna waa inay nala soo xiriiraan si aan u maalgelinno muwaadiniinta maraykanka ah ee doorta inay sii joogaan lubnaan waa inay diyaarsadaan qorshayaal deg deg ah oo ay isugu diyaarinayaan inay heli karaan gabaad muddo dheer ah baqdintan ayaa ku soo aadaysa xilli maraykanka iyo yuhuuddu ay aad uga baqayaan inay dhacaan weeraro culus oo lagu beegsanayo xarumahooda iyo muwaadiniintooda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa